Bandhigga Hindisaha Waxbarashada ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Bandhiggan waxaa diiradda lagu saarayay sidii looga hortagi lahaa xaaladaha ka dhasha isbeddelka cimilada waxaana bandhigga ka qayb galay wasiirro, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda dowladda federaalk ah ee Soomaaliya. Faarax Shaah Cabdulqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa ka hadlaya ahmiyadda uu bandhiggan u leeyahay bahda waxbarashada iyo sidoo kale ubadka Soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada ku yaala dalka oo idil.
xadgudub aada iyo aada u weyn ayaa lagu sameeyey deegaanka oo dadku ay ku sameeyeen dhulku nadiifuu ahay hawadu nadiif bay ahayd baduhu nadiif bay ahaayeen xadgudub xooggan ayaa lagu sameeyey annagu haddii aan nahay soomaalida waxaan nahay dadka ugu yar ee xadgudubka ku sameeyey cimilada ku sameeyey laakiin raadkeeda ayaa aada iyo aada inoo soo gaara dhowr milyan oo caruur ah oo dadkeenna ah waxay waxbarashada uga maqan yihiin raad ay keentay isbeddelka cimilada ama abaar ha noqdo ama daad ha noqdo ama duufaan ha noqdo ama dabayl ha noqdo raad ay cimilada keentay ayay runtii mustaqbalkooda iyo noloshoodaba khatar ay ugu jirtaa sidoo kaleeto waxbarashaduna khatar weyn oo taasoo kaleeta ayay ku haysaa cimilada waxaan aragnaa marka oo aanu isla garanay anagii hay-adahaas aynu ka wada shaqaynayno iyo xukuumadda iyo qeybaheeda kala duwanba in sida ugu habboon ee wax looga qaban kara ay tahay wacyiga iyo aqoonta dadka oo la kordhiyo aqoontuna haddii aanay dhaqan noqonin waxba ma tarayso muddooyinkii dambe wasaaradaha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya qaybtooda ayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho ku qabanayay bandhigyo kala duwan kuwaasi oo looga hadlayo sidii loo maareyn lahaa xaaladaha ka dhasha isbeddelka cimilada ee guud ahaan dalka soomaaliya